bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadaan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha labaad ee febraayo sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaad walba qodob ayaan ku lafagurnaa barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa qiimaha lakala siisto ama suuqa uu ka marayo waa suuqa jowhar caanaha geela iyo sidoo kale haddii uu jiro hoosudhac ama sarukac waxaan ka wareysan doonaa qaar ka mid a ganacsatada ku nool magaalada jowhar kuwaasi oo iibiya caanaha geela marya abuukaraa layiraa aniga caano geelaan gadaa ilaa muddaan gadaayay hadda caanaha ayaan hore raqiisaya hadda waa qaalay naqdeen maadaama lagu ducaysahayo oo bishii la ducaysahayo ay tahay dadkuna uu isqaras bixihaayo oo rabadaan qarasta leeska bixiyow haayo oo soon loo diyaargaroobow haayo saasay xoogaa hore ugu kaceen ayaan hore tumay shan tumay afaray ahaayeen hadda tumay todoba tumay lixay marow haayo saas awgeed maadaama caanaha geel la jecel yaho lagu ducaysahayo ninka ducaysahayo oo sab qaba oo gadaha ay caanaha geel saas waa xaaladda xoogaana koray u kaceen xoolaha cowski badnaay oraxeedkaa dheeraaday caanihina waa yaraadeen saasay u taallaa xaaladda waxaa qaali ka dhigay in lagu ducaysahayo caanaha macnoo bishi barakeysna wax lalabaxayo la joogo iyo in laas qaras bixihayo dadka soonqaad loo diyaargaroobowhayo iyo inay caanaha yaraadeen oo xoolaha cowska ka yaraaday intaasaa iskaashata tomay todoba tomay lix intaasay u dhexeeyaan caanaha say u yaraadeen waxaa waaye oraxeedku waa dheeraada macnaha ewel jarjar wax yaro coos ahaa la heestay oraxeedkii oo dheeraado qoraxdii soo badato oo hungurigu yaraaday iyo caanihii oo lagu ducaysahayo oo la gadahayo oo dadka rabitaankiisa uu badan yahay saasay u yaraadeen hadda maalintii ani laba jiirikaanaa lay keeni jiray hadda hal jiirikaanaa lay keenaa kor allay ka yaraadeenba jiirikaanka waxaan ku gataa afar boqol marka ani layga sii gadaana shan boqolaan gadaa oo xoosh marka aniga qaadaana afar boqolaan ku qaataa oo herbaadiyahan kasoo layga keenayo akaas xaaladdu saas waa caaga saddexlaha waxaan gadnaa saddex doolari bar maca laftiisa haddii qofkan saddexla wadan afar doolaraan ka siinaa qoftii saddexlaha wadatane waxaan ka siinaa saddex bar shan liitarka waxaan ka siinaa boqoli konton oo xoosha amba lix doolar shanlaha toban burtooy koombada tumay iyo lix kuna gadohay hadda aan dhaliyohay tumay lix tumay todobay u dhaxaysaa maya baadiyahana waa loo qaataa baadiya waa loo qaataa baadiyaha una geeli jirin waa loo qaataa sida tuuloodhinka ay shiidadu deganta waa loo qaataa sida mahadaayoo kale geel uma dhowo waa loo qaataa waa loo qaataa ninkii safar geelaya xamar aadaya waa qaataa saddexle shanle waa la qaataa magaalada kuma eka caanaha baadiyahan waa loo qaataa muqdishona baabuurka dadka raacaya shanla caanaha iska qaadaa saddex low qaadaa caano nadiif ah ayaa la jawhar waa la qaataa waa jecelyaha dadka agagaarkiisana waa loo qaataa tuulooyinka dadka iibsashadooda si fiicana u mucaamalnaa wixii oo macnaha wax noogu jiraanaan ka gadnaa wixii wax noogu jirina maba nooga jiraan suusaca tumiy lix waa la gidi karaa haddan dhaayda tumiy todoba suusacana tumiy lix waa maalmaha sibdigaa soo caanaha soo gelitaankoodaa badan gadashadooduna waa badan tahay isla mid waa suuqa bulsho ah soo gelitaankooduna waa badan yahay bixiskooduna waa badan yahay maalintaas maalintaasoo dhan raqiisna qamaan waxay ku naqaynin dadkaa badan caanaha doonaayo xabiib cali maxamed oo gad caanaha geela shaqadan waxaan bilaabay labaatan iyo todoba sana gudahoya labaatan iyo todoba sana gudahoya caanaha geela marna waa qaalaan marna waa baaraan hadda waqtigii oo oo qaalkaa la taagan yahay waqtigii qaalkaa la taagan yahay hadda waxaa waaye ramalaanaa dhashi soonaa ka dambeeya shucbaanaa dhashi caanaha qaal waaye saddexlaa macalla us iyo weelka afar doolar marka waxaa waaye waqtigii ugu xumeedaa la joogaa waxaa waaye waxaa dhalatay bil- bilihii ugu xumaay aa dhashay kuleelaha marka caanaha geel waxaa waaye caanaha geel waxaa waaye waqtiga hadda ugu jiro tumitado tumisiyadaa la gadoohaya tumitado tumisiyaa la gadoohaya markii horena tuman iyo afar tuman iyo shanaa gadayni istimcaalkoodaa batay haddaane dadka badanaa geel la istimcaala loma istimcaalo marka waa waqtiga ugu xumaay waa laisku qaris bixiyo hayaa dadka sokorta qaba dhiigkarka qaba geelaas jecelyahay lo-om u taga marka istimcaalkoodaa badan ee, waana yaraadeen waa waqtiga ugu xumaayo kuleelaha ugu dambaysa waxaas cuna xataa male fasalkan waxay ahayd waqtiga abaarta ay ahayd wixiis cunaa yaraaday marka annaga shaqadayna labaatan iyo todoba sanaa ka shaqaynay haddaba sidan ugaday laba jiirka ugaday hadda hal jiirkaan baan leegi kaanaa wax kale male aan gada marka waa xaaladda waa xun tahay hadda geela xaggiise halka jiirkaan annaga waxaan gadnaa aan ku qaadnaa afar boqol markiin gadaynin waxaan gadnaa shan boqol shanlaa waxaan gadnaa boqol iyo iyo toddobaatan saddexlaa waxaan gadnaa afar doollar macalla asi iyo laftiis awal waxaan gadayni laba doollar iyo bar saddex doollar aan gadayni koombo tuma iyo afar tuma iyo shan intaasaas joogay laakiin hadda maya afar doollar waa macalle caanihiisa iyo kiyaaba qaalay iyo kiyaaba tagay waqti ugu xumaa la taagan yahay qaaliga waxaa keenay ee, bishii ugu xumeeda oo raxeedki oo ugu dambeeya la joogaa waxaas cunuu mala geela waa lagu duceysto hayaa Ra- ee, waxaa jira duco duco shucbaana la dhahaa bishaan asagoo caani yarey dadkiioo danayskiis asbatay intaas waa istimcaalkiisaa badanba saas u qaalay asagana caanama qababa waqti ugu xumaa la joogaa geela xilliga ugu fiican waa markii roob asda ah osgeela guuro osgambooli dhulkaas asmara oskaynaana markaasay caanihiisa markii soo gadooma caanihiisa kumi kumi ayihi markaas ayna caanaha maciyi xataa maya geel laguma khasaara sideedaba faa'iidiisaa badan Aa, markii qaali markii raqiisiin faa'iidiisaa badan ma lagu khasaara markay nagu dharaana meel dhigana xataa annaga waa gadanaa caanihiisii la keenaya dhaaydahay iyo suusici noo heriyaa isku darsanaa ma uu ku khasaaraba gel haa caanaha kale aa kuduba caanaha kale markii oy oo la qaado waaba lo waa ureyba isla markaas ku noogu dhalaw laakiin geel sadiisaba todoba bilood tumilo meel waa aali karaaba caanihii cusbaa beri lii keena iyo caanihii hore oy aali aan isku aan isku bixiyaa aa marka waxaa waaye geel sidiisa waa isbadiyaa waa daawo waxtarka geela maba loo gaaraba xamar waa loo qaataa meel baadi waa loo qaataa dadka bukoo dhan geel la istimcaalaa wax kale maba damo ma damoodo waxtarna waa lee calool weyn ma qabo haddaane lafaha waa dhisaa dadka looda cabaa caloolaa kasoo dhacay tiifo iyo malaariya bagga ka haaya geelna ka istimcaal waxaasoo dhan ma qababa waaba ka dhaqmaa wasuusi ciiso haddii la caba beerka waa ka dhaqmaa haddaane dhaaydiisana ma la gaari cagaarshooda indhaha ka cagaarasa loo istimcaalaa dadka oo feeraha ka jabaa xataa caanahaas geel haddii la geliyo feerahaas waa lagu jibiyaa laftaa lagu jibiyaa markii la geliyo kadib waa qofka la kabaa saas waaye marka waxaa waaye geel sidiisaba lama gaara maya maya maya maya maya sidiisaba geel aniga nadiifaan kunaa aniga labaatan iyo todoba sano aniga ka badanaa meel intaasaan gudooya macaamiilaan leenahay dadka liindaan leenahay nambaraa u dirtaa nambaraan soo diraa saasaa noogala keenaa caanaa noola soo dhiiba xataa anaga waxaan unahay intaa u fadhinaa halow halaasaan kuu soo dhiibi intaasaan kuu soo dhiibi intaas iisoo gad intaas iisoo gad intaas iisoo gad intaas iisoo gad saasaan ku dhaqanaa caanaha hadda waxaa joogaan eh, qalimow intii ku soo xaggaanne ilaa dhumeley ilaa barakay ilaa shoodey meel dhaha ilaa moorijiido intaas hadda asdegan yahay marka kale oos noqonaane ilaa gamboolo ilaa martada ilaa gowgo foodil meel dhaa u korayso markay roob as da'a caana ma imaadaanba lam isbuuc camal baabuur intiis ka maraa jidka maba imaadaanba soo roogsadaanba roobaa daa'imo intaas waa maqnaanaya laakiin markii jidkaas baabuurka mari kar waa noola keeno waaya intaas waa sugayna aniga waa u fadhinaa waa sugayna waxay dhinacaasii gadanaynaa wax kaloon kala kulmi ma laha ninkii adiga dhal waxaa weye suuq waa weyn tahay ninkii kula dhaqmi waayo eh, magaaladiis galaa maho ninkii isku dabeecaltiin wax waa kaa gadanaa maho aa marka waxaa waaye suuqaan sii nin walba isugu dabeecadiis is- is ilaahay siilees le kaliinda badanaan le haddaan geel kaliindaan kule shacba kaliindaan kule wax oo dhib oo hadda kahor i qabta ma jiraan labaatan iyo toban sanaan dhex roogaa ma dheci karta ebadkay ma soo ban ma soo ban ebadkay dadka macaamiisha wax u dhiganaa dadka kaloo kor ka dhac aho dadka la haay ma haysaa ma haayaan le dadkii aniga wax iga gadanaya wax meel u dhigto haya haa intaas meel idhig intaas meel idhig haye aan kugu qadaya haye saas waaye nabaraa socda meesha xariiraa laleeyahay haa waayahay sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka keena caanaha ee ka keena ee deegaanada ku teedsan ee jowhar ama tuulooyinka jowhar kaaga dhow isagoo keena magaalada waxa uuna kusoo qaadaa mootada loo yaqaano moota gaarida maxamed kusoo dhawow barnaamijka ganacsiga ee idaacadda isnaaye aniga maxamed axmed maxamed ah oo ka soo qaado caanaha geed cadlow iyo carmooley iyo muxuu ahay dhinacaas biyo caddo marka caanahani hadda wax saas uma sii buurin adi alxamdulilah laakiin waa iskaga meyranahay suuqdana xoogaa dhaqdhaqaaqeeda maalmaha adiga sibdigi iyo axadda camal xoogaa saasaan dadka ay soo kulkulmaan aan hoynaa marka mooto ka nooga aan ku shaqeeya aniga oo mooto gaari saddex agooley eh marka maasha alla alxamdulilah anugu hadda waxaa waaye nolol maalmeedkayna waa iskaga qabnaa alxamdulilah
shaqadan moota gaariga inaa wadid oo ku shaqaysa kormay bilaabay adiga niyow muddo ilaa cabaaraan wadaaniyow baashaan ugu yaraan toddoba sano miyaan waa- waa wadaaniyow wax saas hadda mataqaanaa dhaqaaleeda saasna uma sii buurinayo nolol maalmeed waade war hadda waa un jawi waan ku fahmay un dadkaan la qabsaday bulshadaan la qabsaday aa, macnaha jawi waan ku fahmay oo mataqaanaa oga maana iyada hadda wax isbedel kaloo anaa culays hadda saas aan ku dareemo ma jiraan inaa iyada ka shaqeysa oo mootadan ka shaqeysa maxaa kugu dhiirigeliya waxay u dhiirigeli kulley waa hami adiga mataqaanaa oo siad ku hormartaa warka xoogaa ama nolol maalmeedkaada ka raastaa baagamoodaa ku dishiisaas waaye ti maalinkii hadda ugu bataanoo kale sida jiirgaan labaatan camal toban shan camal adiga mar toban marka ugu yaraabash maray shan noqonayanba laakiin markay ugu bataan waa hadday bataan toban shan labaatan saas waaye marka caag jirgaan oo keliya mase- mase waxyaabo kale kusoo qaaday jirka caanaha mar dhaxay dadaa soo raacaan eh, marna kale wadaa la soo qaadaa saas waaye caanaha jirgaanka ee, tusaale ahaan qiimaha meeqa waa dadka ay kaa siiyaan oo yani aa kusoo qaadi qiimahaniyo wax saas wax saas uma buurinayo hal doolar adiga mararka qaar ee, nus doolar saas waay isbedelaa jira
kaliya jirgaan miyaa soo qaadaa oo caanaha kusoo qaadaa
mararka qaar shan liitar aan kusoo qaadnaa saddex le waa kusoo qaadnaa hal liitar waa kusoo qaadnaa saas waay hadda xilligaa marka qaali miyaa mase raqiis waa caanaha caanahaniyo waa kactiyin adi waqtiga la joogo waa nuuxsan ayaan dhaxase xoogaa fiicnaayo ma ogan hadda waa qaaleen Marka meeqa waa marka caanaha geel hadda xilligaan oo kale oo jirgaanka jirgaanka wala haddana saas weli marmar ma soo geday hanuunaa sida ubad fiican laakiin waa waa soo qaadaa dad badan waa soo kala qaadaa saas waay qaali marka caanaha geel aa soo qaadaa haa waa soo qadan ma soo gedi gaditaankeeda Uma dad baan u kala dhexeeyaa bas deegaanada aa kasoo qaadata waa kuwa waa carmooley hoo ahay gaacadlow iyo baxada deegaan ma aha waxan waa duura iska guraan xoolahan see kusoo qaadaa marka qaabkee ilan deegaanada waa kala fogyihiin
oo qaaditaan maya ee, deegaanadu way kala fog yihiin sida biyo cadoo kale lasoo bilaabaa gaacadlow kale laska soo maraa waqti ad markasta meeshii wax iyo ka fududaanaya xidu waa lasoo marmaraa mugta wax saas waa meeqa sac mala soo baxdaa marka xagga adiga waxaa laga soo baxaa saddex saac mar saddex saac camal meelahaas ah
waa ugu dambe magaalada meeqa sac mala imaanaya afar saac afar saac iyo bar shan saac maalintii u dhibta haddana waxay noqonaya caagtiin aad dib u celisa caagtii eberkooda dadka inaa ugeyseen walan lahaa ani suuqa dan kale heyno dadku soo baxaa maahane hadda caana ay soo dhiibtaan markii waxaa hore waaye- say ahaan jirtay xaaladda iyo hadda markii hore macnaa hadda alxamdulilah marka waa dadka horta waa soo lugan jireen dusha ay wax kusoo qaadan jireen laakiin hadda waxooda moota ay usoo dhiibanahayn intana qof kalea u joogto ay macaamil leeyihiin waa loogadaa waxooda xaggani mataqaanaa qof oo macaamil ahadna waxooda ku aaminayn ay usoo dhiibahayn wixii mataqaanaa magacaa lagu soo kala qoraa qofba waxeeday qaadanay waa saas war muddo adiga lix sano shan sano manaas war bahashaan sida jiilaalka iyo kale waxba lagama hela adiga waqtiga roobka kale dhiidhiiqada ay jirtaa saasoo kale xoolahan ay fogaadaan wax laga helaa ma imaana mararkan kale waa iska dhex jooga waxba lagama helaba aan shaqaal siiga cishtaa moogi
faa'iidadeeda ka waran
war faa'iidada alxamdulillah faa'iida hadda saas ma ka haynan iyo wax saas hadda usii buur ma jira laakiin nolol maalmeed wax saas ka badan moodi ma hayo culays oo mootadii oo kale sida jugjug ay leedahay mootadaaba iidaaba adaan lebe mootada maxay tabaa waxaasaa adiga noloshaada ku ceshay ma ogmaana mootada hadda waxsaas baashaan iyadaaba daan lebaniyo ha
xilli waxaa jiro fatahaada ay jiraan oo biyo ay soo baxaan xillidaasoo kale idinka se u wajahdaan shaqada
waqtigaas oo kale adigana waa ummadda si wax u tacaamulaysa u tacaamul laha markaan oo kale sidii beledkan wax lagu soo geliyo kale mise sidii doon hadii lasoo saarayo kale adiga waxaas kala wareegaa jiraya inay isbabedela dhacay haddii oo laba biibahaa jirto kale gaadiidka iska baday hadda waxawaaye waa la qaybiyaa ha dadna koray maraan dad dhacay garaan dad intay soo maraan saas waa wallaahi shaqadan iyo haddii horta oon oo meel dhaanta ah hela waa inaan ka taga waa jeclahay haddii aan hamigeeda sii yeeshtan haddana waxawaaye waa oo alxamdulillah meel ugu sii tagan ka siwaayno waa labadaa guud ahaan intaasaynu kusoo afmeynaynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan kusoo qaadanaynay qiimaha lagala siisto suuqyada magaalada jowhar caanaha geela waxaa marti ugu ahaa qaar ka mid ah ganacsatada iibiya caanaha geela